waa tahay dhegaystayaal iminkan aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen faadumo macalin ayaa inoo haysa
iminkana sayladaha xool xubinta qiimaha xoolaha nool haddii aynu ku bilowno sayladaha baydhabo geela dhoofka heerka koowaad waa soddon ilaa sagaal iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhoofka heerka labaad waa shan iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ee geela dhoofka waa afar iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela qalinka heerka koowaad waa toban milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad waa sideed milyan heerka saddexaad waa shan milyan oo shilinka soomaaliga ah ariga dhoofka heerka koowaad waa milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad waa milyan iyo saddex boqol oo kun heerka saddexaadna waa milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qalinka heerka koowaad waa sagaal boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad waa lix boqol oo kun heerka saddexaad ee ariga qalinkaana waa shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah looda dhoofka heerka koowaad waa sagaal ilaa sideed milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad waa sideed milyan heerka saddexaad ee looda dhoofka baydhabo waxaa loogu kala iibsanayaa shan milyan oo shilinka soomaaliga ah looda qalinka heerka koowaad waa lix milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad waa afar milyan heerka saddexaad ee looda qalinkaana waa laba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta qiimaha xoolaha nool waa naga intaa